is WATB 1420. Next hour you will hear Radio Wada Jir.
inta walba waahan radio wadajir w a t b tumi afar labaatan a m
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhammaan dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha leh meel kastoo aad naga maqlaysaan iyo qaab kastoo aad noo maqlaysaan halkani waa wadajir radio oo si toosa idinkaga imaanaya muujadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda sidoo kale ayaa akhyaarta waxa ay si toosa barnaamijkeena haatan ogala jaan qaadi karaan fadhiga aanu ku leenahay gudaha shabakada macluumaadka caalamiga internet-ka oo ah w w w wadajir radio com sidoo kale ayaa waxa aad si toosa uga dhegeysan kartaan barnaamijkeena haatan oo si toos u socdo iyo weliba maalmaha kale ee toddobaadka telefoonka nambarkiisa uu yahay toddoba hal labo afar saddex labo shan toddobo lix shan haddaan mar kale idinku celiyo telefoonka lambarkiisu waa toddobo hal labo afar saddex labo shan toddobo lix shan wacan oo wanaagsan ayaanu idiin leenahay sida caadada noo ahayd barnaamijkeenan axadlaha ah ee wadajir radio sida tooska ugala socotaan waxa uu maalin kastoo axada aanu ku furanaa darsi diini ah haddaba ayadoo bishii dulxaja ay fooda inagu soo hayso ayaa macalin cabdinuur salaad xasan maanta waxa uu inoo soo diyaariyey darsi ku saabsan fadiilada tobanka dulxaj falyatafadal macan بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد walaalayaal alxamdulilah ilaahay ayaa mahad iska leh ilaahay iyo muslimiinta siiyey waktiyo cimrigooda yarkaa ay kaga kabtaan oo ay ku samaysan karaan camal aada u fara badan oo jannada ku geli karaan saad la socotaan ba alla subxaanahu watacaala waxauu doortay makhluuqaadkiisa qaar ka midu qaar ka doortay qaar buu qaar ka fadilay nebiyaasha nebiyaasha allah subxaanah watacaala dadka kale ayuu ka fadilay ayagana wuu sii kala fadilayo nebiyullaahi moxamed caleyhi salaatu wasalaam ayaa ugu fadli badan ulilcasmi min arusul ayaa nebiyaasha ugu fadli badan nebi maxamedna isagaa laga sii doortay sidoo kale ma bilaha bil baa ugu fadli badan ayaamaha maalmaa ugu fadli badan maalmaha soo socda dhulalka markii laga hadlayo maka ugu fadli badan ilaahay makhluuqaadkiisa qaar buu doortaa kuwa kale ka doortaa ilaahay wuxuu doortay maalmaha marka la yidhaahdo maalmaha soo socda bisha dilxija ee tobankeeda nagu soo food leh ama khamiista ama jimcada bilaaban doonta ayuu allah subxaanah watacaala uu doortay waa toban maalmood cashar dilxija ayaa la yidhaahdaa waxaa ku xigi doona ayaamihii ayaamu tashriiq la yidhaahdo maalmaha maaragtay hilbawarashada saddexda ah ayaa ku xigi doona saad la socotaan walaalayaal maalmahaas nagu soo le oo allah subxaanahu watacaala fadliga dheeraadka u yeelay fadligeeda waxaa ka mid ah inuu allah subxaanahu watacaala ku dhaartay oo makhluuqaadkiisa wuxuu ku dhaartay waxay ku tusinayaan shaniga iyo cadmiga iyo weyninka ay leedahay wuxuu leeyahay allah subxaanahu watacaala waalfajri walayaalin cashri wuxuu alla ku dhaaf- ku dhaartay fajarka iyo maalmahaasi eh, tobanka ah waxay culimmada qaarkood ku tilmaamaan in looga jeedo salafka iyo maaragtay kuwii ka dambeeyaba inay tahay maalmaha ugu horeysa tobanka beriya dilxija waa tobanka alla subxaanahu watacaala intuu maalin abuuray tobanka ugu fadliga badan wey ramadaan hab- tobankeeda ugu dambeeya habeenadeeda ayaa ugu fadli badan habeenada tobanka u dambeeya maalma hadday noqoto maalmaha dilxija ayaa ugu fadli badan cala lidlaaq wey waxaa jira marka xadiis nebigu uu yiri sala allahu calayhi wasalam cabdullahi bni cabaas ayaa warinaya Een, xadiiskaasi nebigu wuxuu leeyahay sal allahu alay wasalam abu daawud iyo qayrkiiba way ka warinayaan nebigu wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam ma min ayaamin العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر وحيري النبي صلى الله عليه وسلم ما الممجرته عمل كوناكسن إلا لي ماذا ألا أكتي سلوغ جعل بدني هي ما المها سي تبنك أه هذه الأيام ما المها أو أه ويعني أيام العشر صحابة ماشي فدي وحي راهدين قالوا يا رسول الله وللجهاد في سبيل الله jihaadka alla dartii loo jihaado xataa maalmahaas camalka la yimaado ma ka fadli kama fadli badna miyaa qaala nebigu wuxuu yidhi sal alay wasalam walaljihaadu fii sabiili illah jihaad alla dartii loo jihaado xataa kama fadli badna ilaa rajulun nin moogiye kharaja la baxay binafsihi wa maalihi maalkiisi iyo naftiisiiba la la baxay oo wa- falam yarjic min dalika bishay an waxba lasoo noqonin qofkaas maahane cid kale oo dhan waxaa ka fadli badan qofkii maalmahaasi camal saalixa la yimaada maalmahaasi tobankaa camal alle loogu dhowaado qofkii la yimaada camalkaasi camalka ugu fadli badan oo qof la yimaado ayuu noqonayaa ayib Eh, nebiga markuu leeyahay camal saalix camal saalixa waa waa caam wey camal kasta oo wanaagsan ayaa soo gelaya camal noocuu yahayba oo wanaagsan oo laga helay camalku wuxuu saalix noqdaa markii laba shardi laga helo labada shardi waa maxay waa inuu yahay ikhlaas iyo niyo wanaagsan aad ula timaado alla darti ay kaa tahay iyo midda labaad oo ah sidii nebi maxamed sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa ay u samayn jireen inuu waafaqsan yahay labadaas haddii laga helo camalkaasi camal saalix oo wanaagsan wey camalkaas aad la timaado maalmahaasi kale maalmo alle looga jacayl badan yahay ma jirto maalmaha soo socda wey waa wax kastood la timaado haddaad sadaqa la baxdo maalmaha sadaqada la baxdaa fadli badan haddaad soonto maalmaha soonkaad soontaa fadli badan haddii aad sidaasoo kale aad qur-aan akhriso dikri iyo xus la timaado een, saasoo kale salaado iyo sunnooyin aad la timaado maalmahaasi ayaa aad iyo aad camalkaas aad la timid alle uu ajar badan kaaga siinaya ayib marka maalmahaasi maxaa qofka mu'minka ah ee ee allah subxaana watacaala rumaysan rabana inuu fadligaasi ka faa'iideysto muxuu qabanayaa maalmahaas maxaa u fiican inuu qabto waxa u fiican waxa weeye kow inuu allah subxaana watacaala towba uu la yimaado oo dunuubtii alle uu ka galay iyo makhluuqaadka uu ka galayba inuu u toobad keeno allah subxaana watacaala oo dunuubtiisii o dhan ka laabto waa midda koobaad wey markuu toobadii alle subxaana watacaala uu la yimaado alle u toobad keeno oo dunuubtiisii ka baxo toobaduna saddex shardi waa inuu la yimaado inaad dembiga faraha kala baxdo inaad go-aansato inaadan dib dambe ugu noqonaynin iyo inaad ka shalaydo kii hore kaa dhacay markaasuu maaragtay wuxuu noqonayaa towba alle subxaana watacaala uu ku tilmaamay towba nasuuxa wey inaad alle subxaana watacaala uga toobad keento wixii makhluuqaad ay adiga kala gaarayna aad makhluuqaadkii cafi ka dalabto wixii xoolo ay lahaayeen ama maaragtay saasoo kale aad hanti ka qaadatayna aada u celiso markaasna alla subxaana watacaala towbadaada u aqbalo ka bacdi acmaashii saalix ahayd markaasi bilow oo oo ay ka mid tahay inaad soonto nebiga sala allahu caleyhi wasalam waa la soomi jiray oo maalmahaasi soonka waa maaragtay dadka salafka waa laga wariyey inay maalmahaasi sagaalka ah soomeen maalinta ugu dambayso tobanka waa maalintii ciidda ahayd weeye iyada axkaan kale iyo howl kalaa taalla laakiin lama ogola in la soomo maalmaha kale oo kowda ka bilaabata bisha dilxija ilaa iyo sagaalkeeda ayaa la soomaa ayib soonkana waa garanaysaan qofku soonka sidiisaba soonba maalmahaas ahayn nebigu waa kan odhanaya xadiidkii bukhaari iyo muslim ba ay warinayaan kullu camal ibni aadama lah ilaa sawm camal kasta ibni aadam baa iska leh soonka moogiye fa inahu lii wa ana ujzi wa ana ajzi bihi anigaa iskale anaana ku abaalmarinahaya ayuu yidhi nebigu sala allahu caleyhi wasalam marka taas guud ayaday tahay ayaa haddana ay soo aroortay in la soomo maaragtay maalmahaasi dilxija dilxija ugu horeysa qaar ka mid a ka soontaya ayagoo dhan soontaya waxoo dhan maaragtay waa bannaan tahay waxaa marka aada usii xoog badan maalin qiimo badan oo maalin la yidhaahdo yowmu carafa ayaa ku jirta maalintaas soonkeedu wuu kasii fadli badan yahay oo nebigu wuxuu leeyahay sala allahu aleyh wasalam siyaamu yowmi carafa axtasibu cala allahi an yukafira asana alatii qablaha qablahu walatii bacdah sidii imaam muslim ba uu warinayo nebigu wuxuu leeyahay sala allahu aleyh wasalam maalinta carafa soonkeeda waxaan alle ka xisaabsanayaa inuu ii dembi dhaafo sanadii ka horreysay iyo sanadii ka dambeysay sanadii ka horreysay ma maalintaasi carafo sanadii dhan ood soo dhaafto ilaa carafadii kale ah iyo sanadka soo socda wixii dunuub aad gasho sakaa'ir aha buu alle kuu dhaafaya kuwii waaweynaana waad ka toobad keenaysaa maalintaasi carafo waa maalinta dadku banka carafo ay taagan yihiin waa maalinta alle subxaanahu watacaala intuu soo dhowaado samada ugu sokaysa uu yimaado uu alle subxaanahu watacaala malaa'igtiisa u yeerayo uu leeyahay wa kuwa addoomankaygii ayaga oo dhibaataysan ayaga oo daalan ayagoo boor leh ayaga oo maaragtay alla subxaanahu watacaala isu soo bandhigay meeshaan alle aniga dartay u yimid waxaan idinka markhaati gelinayaa inaan dhammaantood u dembi dhaafay ayuu alla leeyahay subxaanahu watacaala ahlu carafo waan u dembi dhaafay ayuu leeyahay alla subxaanahu watacaala maalinkaas marka adigana inaad adoo sooman aada waafaqdo oo alla subxaanahu watacaala uu kugu daro dadkaas uu dembi dhaafayo oo dunuubtaadii aada horey usoo gashay alla uu kuu dhaafo ayaa alla subxaanahu watacaala kugu ajarsiinaya haddaa maalinkaasi soonto wey waa maalinta carafe sagaalka ah wey dadka iyagoo carafo taagan xujayda ah ayaga lagama rabo soon maalinkaasi maalinkaasi soon maaha ayaga camal kale ayaa laga rabaa inay baryaan alla subxaanahu watacaala maalinkaasi ikhlaas iyo niyad wanaagsan ay la yimaadaan wey waxaa loogu dhawaadaa alle maalmahaasi waa alla subxaanahu watacaala takbiirtiisi iyo taxmiiddiisi iyo tahliishiisi iyo dikriga alle subxaanahu watacaala inaad allahu akbarta samayso inaad alxamdulilaahida badiso inaad laa ilaha illa allahda badiso waxaasoo dhan maa min ayaamin acdamu cinda allahi walaa axaba ilayhi alcamalu fiihina min hadi alayaami alcashar faaktiruu fiihina min altahliili waltakbiiri waltaxmiidi buu leyahy nabigu sala allahu alay wasalam imaam axmed baa warinay wuxuu leeyahay maalmo ma jirto alla agtiisa ay ka wan yihiin ama ay looga jacayl badan yahay camalka wanaagsan ee la sameeyo maalinkaasi maalmaha tobanka ah maxaad samaynaysaan waxaad badisaan maalmahaasi tahliisha iyo takbiirta iyo taxmiida inaad laa ilaha illa allah dhahdo inaad allahu akbar dhahdo inaad alxamdulilah iyo subxaana allah aada la timaado ayaa loo baahan yahay taasaana maaragtay maalmahaasi nabigu lagu tirtirsiinaya sala allahu caleyhi wasalam ayib ibni cumar iyo abu hureyre radi allahu tacaala canhuma intay suuqa u baxaan maalmahaasi tobanka ah bay allahu akbarta iyo maaragtay takbiirta ayay qaadi jireen markaasaa dadkuna la qaadi jiray sidaasay da'bigoodu ahaa maalmahaasi waxyaabaha alle loogu dhawaanayo waxaa ka mid a sadaqada sababtoo sadaqadu sideedaba way fadli badan tahay ajir badan bay leedahay qaraabada inaa wax u dirto masaakiinta dadka dad kuugu sokeeya dadkii maaragtay dhibaataysan yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu mima razaqnaakum min qabli an yaatiya yowman laa baycun walaa khullatun walaa shafaaca waalkaafiruuna hum addaalimuun ayuu leeyahay alla subxaanahu watacaala war dadkii alliiyo rasuulkiisa rumeeyo bixiya waxaan idinku risaaqnay wax ka mid a intaanan idiin imaanin maalin aysan ganacsi jirin aysan saaxiibtinimo jirin shafaaco jirin gaalada una ay daalimiin yihiin maalintaas ka hor waxaa la baxa ayuu leeyahay alla subxaanahu watacaala nebiguna waa kan odhanay sadaqada waxma naaqosiso maalmahaas marka way kuu barakoobayaa maalkaaga alla subxaanahu watacaala marka ka bixi sadaqo oo dadka masaakiinta ah qaraabada weliba ugu sokayso walaasha walaalka maaragtay dadka kuu baahana walaalaha ah ama wadamadii ku dhibaataysan ama xalkanba kula jooga oo aad qaraab ahaan isu xigtaan waa inaad xariirisaa markaasna dadka kale muslimiinta waxaad gaari karta aad gaarsiisaa meelaha khayrka aad ku bixisaa waa wax loo baahan yahay waxa waxaasoo dhan kasii fadli badan oo camal la qabto ah waa xajka allah subxaana watacaala beydkiisa la xajiyo oo asagana fadli dheeraada leh qofkii xajiya waa dunuubtii oo dhan loo dhaafayo sida isagoo xalay dhashay oo kale uu la mid yahay dembigiisi maalintuu dhashay siduu dembiga uu nadiif ugu yahay alla uu nadiif uga dhigayo wey alxaju almabruur laysa lahu jazaa ila aljanna wax aan janno ahayn asagu ma walaba allah subxaana watacaala waxa keliya kuu abaalmarinaya oo ugu yar markaad xajida waxa weeye waa inuu alla janno ku siiyo marka walaalayaal maalmahaasi wanaagsan ee tobanka ah ee fadliga badan aan ka faa'iidaysano allah subxaana watacaala fadaa'isha iyo wanaagga uu dhex dhigay maalmahaasi waxyaabaha laga fogaanayo waa dunuubtiiyo macaasida inaad alla subxaana watacaala wixii dembi aada macnaha aad ka gelaysay iyo makhluuqaadka aad ka gelaysay inaad ka fogaato waxaan ku dari lahaa oo maalinta tobanka ah waa ciiddii wey waa maalinta ciidda ah ayadana waa maalin fadli badan waa yowmu naxri waa maalintii gowraca ahaa waxyaabaha alle loogu dhawaala waxaa ka mid udxiyada inaad maalinkaasi wax gowracdo aad halkan ku gowracdo haddaad heli karto haddii aad maaragtay isleedahay dadka xagga uga dhibaato badan inaad u dirto waxaad u diri karto xagga lagu gowraco waa hadyigii nebiga sala allahu caleyhi wasalam waana maaragtay waxa loo samaynayona waxaasoo dhanna waa in alla la xuso maalmo la garanayo oo wayadkuru sma allahi fi ayaamin macluumaatin calaa maa rasaqahum min bahimati alancaam wixii alla kugu irsaaqay inaad maalinkaasi qasho oo alla subxaana watacaala darti u gowracdo oo dadka xujayda marka yowma naxriga ayay gowracayaan adnaan halkan ku waafaqdo dunuubta maalinkaasi laga tirtirayo adna halkan adoo jooga lagaaga tirtiro saa darteed waa inaad maaragtay aada adiguna aada wax gowracdaa maalinkaasi haddii aada helaysid axkaanteedana waa axkaan haddaad rabto inaad udxiyo samayso maalinka ay bisha dilxija dhalato kow tahay ilaa inta aada neefka ka gowracayso cidiyaha iyo timaha iyo waxyaabihii xujayda laga raba haska ha iska jarin cidiyaha iska jarin tiimaha iska jarin sidaada iska haw ilaa maaragtay laga gaaro maalinta tobnaadka markaad gowracdo markaasi cidiyahaaga iyo timahaaga iyo kuwa kore iyo kuwa hoosaba waad iska jaraysaa laakiin inta ka horeysa haddaad badamacsantaha inaad wax gowracdo ood udxiyo samayso sidaas inaad samayso weyi ayib udxiyadaasuna waa in maaragtay ay dhacdaa salaada kadib kadib kadib inay dhacdo salaada ka horna wax gowracdo lama ogola sadaqa caadiya kaa noqonaysaa laakiin salaada ka dambe haddaad gowracdo markaas wey marka udxiyo laga tirinayo waxayna jiraysaa ilaa iyo ayaamu tashriiq maalmaha tobanka ka dambeeya ko iyo tobanka iyo labaiyo tobanka iyo saddex tobanka maalmahaas midi kamida ayaad gowraci kartaa waadna maaragtay hilbihiisa qaar hadiyeysiiyo qaar sadaqaysataiyo qaar aad ciddaada siiso intaasay ku ahaanayaan marka walaalayaal maalmahaasi alla in loo toobad keeno dunuubta dhan faraha lagala baxo macaasida laga fogaado dadka la iska cafiyo dadkii maaragtay dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay wax idin dhex yaalaan inaad cafido qofkii ku dulmiyey dhib kuu geystay ilaahay khayr ka badan buu ku siinayaa ayagana alla subxaana watacaala hanuun aad u barido haddii dad aad dhib aad ka gashay inaad ka dalbato inay ku cafiyaan inta aanan maaragtay maxaa yeelay acmaasha wanaagsan marka la qaadayo laba qof oo cogdad iyo qalbi iyo wax iskugu haysa lagama qaadayaba saa darteed waa inaad qalbigaaga nadiif uga dhigto dadka muslimiinta ah qofkii wax idinka dhexeeyaan inaad iscafisaan inta aan la gaarinba maalmahaasi adoo nadiifaho toobad keenay maalmuhuna kuu bilowdaan camalkaas wanaagana saalixan aad la timaado allah subxaana watacaala wuxuu noo ballan qaaday ajir aada u weyn janno iyo dembi dhaaf allah subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu naga dhigo kuwii ka faa'iidaysta maalmahaas tobanka ah oo allah subxaana watacaala ugu dembi dhaafo xujaydaas xajinaysana allah subxaana watacaala xajkooda ka aqbalo annagana allah subxaana watacaala acmaasha wanaagsan ee aan maalmahaasi damacsannahay inaan samayno inuu na gaarsiiyo allana uu naga aqbalo haddii uuna gaarsiiyo sala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi ajmaciin allah haynagu anfaco isagana ajir iyo xasanaad allah ka siiyo kaas waxa uu ahaa macalin cabdinuur salaad xasan imaamka masjid assunna wadacwa ee magaaladan atlanta oo darsigeenii diiniga ahaa maanta inoogu bilaabay barnaamijkeenan axadlaha ah ee toddobaad walba saacaddu kolka ay maalinta axadda saacaduna ay tahay saddexda galabnimo bariga maraykanka aad si toosa ugu kulantaan hawada darsiga diiniga kadib waxaan idiin soo timinaa wararkii kookoobnaa ee idinku tala gashay wadajir radio wararkeena kookoobanna maanta waxaa ka mid ah dadaallo aada u ballaaran oo haatan laga dhex wado madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaarihiisa kuwaasi oo arrimo dhowr ah isku haya gudaha siyaasadda dalka soomaaliya agaasimaha hay-adda nabad sugidda dowladda soomaaliya oo la magacaabay kadib kolkii agaasimihii hore la eriyey wasiirka gaadiidka dekedaha ayaa maanta waxa uu ka hadlay heshiis dowladda turkiya sharikad ka mid ah ay la gashay dowladda soomaaliya kaasi oo dekeda magaalada muqdisho loogu wareejinayo sharikadda turkiga ah dagaal u dhexeeya maleeshiyaadka deegaanka beesha biyomaal iyo maleeshiyaad labisan dharka dowladda ee beelaha hawiye ee ku sugan gobolka shabeellada hoose oo ka dhacaya deegaano dhowr ah oo ku teedsan jiidda janaale iyo weliba deegaanka number conton taliska ciidanka booliiska magaalada baydhabo ayaa maanta waxa uu ka warbixiyey israsaaseyn xalay dhex martay laba ciidan ku sugan gudaha magaalada baydhabo magaalada garbahaar ee caasimada gobolka gedo ayaa waxaa si xawliya uga socda kulan la doonayo in beesha halkaasi degta ay ku qaadato halkaasi si ay masiirkeeda uga wada hadlaan waxaa weli isagana hakad ku jira shirkii magaalada kismaayo uga socday beelaha jubbooyinka wararkeena waxaa kaloo ka mida kulanka magaalada baydhabo oo isaga laftirkiisa haatan ay taagan tahay ismari waa aada u ballaaran wararkaas iyo hadba inta aynu ka gaarno wararkeena ay noo soo direen wariyaasheena ku sugan gudaha dalka soomaaliya ayaynu idiinsoo tabin doonaa kolka ay saacaddu gaarto saddexda iyo saddex iyo soddon daqiiqadood inta ka horeysana sida caadada noo ahayd waa wacan oo wanaagsan waa mar kaliya barnaamijkeenii toddobaadkii tegey iyo soomaaliya barnaamijkeena toddobaadkii tegey iyo soomaaliya ayaanu waxaanu ku soo qaadanaa qodob aanu isleenahay toddobaadkii lasoo dhaafay waxay ahaayeen kuwa ugu xiisaha badan barnaamijkeena waxaa soo diyaariya waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi sheekh abuukar iyadoo toddobaadkanna uu soo diyaariyey waryaheena koonfur galbeed soomaaliya axmed cumar saalixi waxaana magaaladan atlaanta ku qaabeeyey yuusuf sheekh cadow sanad kasta kolka la gaaro bilaha agost iyo sebteembar ayaa waxaa ka dhaca gobollada koonfureed gaar ahaan gobolka gedo abaaro saameeya dad iyo duunyo kuwaasi oo inta badan reebo raad aad aan u qurux badnayn kuwaasi oo ah in dad iyo duunyaba ay halkaasi ku dhibaatoodaan islamar ahaantaana geeri badani ay ka soo gaarto haddaba haatan iyadoo wakhtigaasi la taagan yahay ayaa waxaa qayladhaan aada u baaxad leh kasoo yeeraysa gobolka gedo guud ahaan iyadoo dadka ay aada uga cawanayaan dhanka biyaha waa kan wariyaheena koonfur galbeed axmed cumar saalixi oo inoo qaadaa dhigi doona iyadoo xaaladda abaareed iyo mamidda macluuleed ee ka taagan deegaano badan oo ka tirsan gobolka gedo ay saameyn ku yeelatay abaaraha iyo biilaanta ka taagan deegaano badan oo ka tirsan gobolka ayaa markii ugu horreysay guddiga gurmadka abaaraha gobolka gedo waxa ay ka warbixiyeen xaaladda iminkay ku sugan yihiin dadka dhibaatooyinka ay kasoo gaartay abaarta baahsan ee ka taagan gobolka faarax macalin bishaar oo ah guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha degmada ceelwaaq oo la hadlayay warbaahinta wadajir ayaa sheegay in xaaladdu haatan ay taaganta meel halis ah isagoo sheegay dadkii xoolodhaqatada intooda badnayna inay iskaga barakaceen deegaanadooda halka kuwa halka kuwa ku sugan deegaanadana ay haatan la leeleecayaan dhibaatooyin xagga nolosha ah faari macalin bishaar ayaa sheegay in xaaladda haddii aan lasii dabaqaban ay kasii dari doonto islamarkaana ay dhici doonto sidii maalmo ka horba dhacday in dhowr qof ay u dhintaan gaajo iyo haraab iyo oon faarax macalin bishaar ayaa waxa uu soo hadal qaaday ilaa hadda gurmadka soo gaara deegaanka inay ka soo gaareen ilaa kun qoys oo hayadda w b c isa gargaar raashineed kaasoo uu sheegay inaysan wax badan ka dabooli doonin ka dabooli doonin iyo jaariyaha dibadda ee kasoo jeeda dalka belgium oo xoogaha wax raashi wax lacagaha soo gaarsiiya oo gaaraysa ilaa kun dollar soo gaarsiiyay guddi gurmadka abaaraha ma mar uu arrimahaasi ka hadlayeyna waxa uu yidhi maxamadow waxay marayaan raadka madambeys ah ay sare u kacday macaluushii iyo baahidii iyo dhibaatada biyo la-aanta saar ay gaarto inay dadku u dhamadaan macluushi oo rundaantii lala aaso qayb ka mida bulshada saabujireed gaar ahaan degan keliya iyo mawaahigeeda horey siyaan u sheegnay haddana ay sii kordhinayso dhimashada ka imaanayso abaarta baahsan runaantii nafaqadarada sare u kacday
waata waxaa sheegtay in xaaladda ay haatan taaganta meel halis ah maalmahana warar soo baxay waxay sheegayeen in dad ku nool tuulayn hoosta ceelwaq inay u dhinteen gaajo iyo oon iyo weli haraab hadda maxaa u dambeeyey
run ahaantii qolooyinka ay la qolooyin kalaa ka dambeeyey sidoo kale u dhintay macaamiisha tulooyinkaas yimaada degmada axmeda waxyaalaha ka lisayana waxa weeye dadku ceelwa waxay ku dhaqmeed awal ama sideedaba degmooyinka kale ay kaga duwan tahay xoolaha ayay ku dhaqmeed xoolihii haddii la helay run ahaantii dadkaas raaceen jubbooyinka dadkii ayaa soo haray dadkii xidan ku kallifay in ay degaan tuulooyinka ku hareereysan degmada qaarna ay soo galaan isla degmada sidaa darteed mar haddii xoolihii aysan jirin xoolo jirin xoolo ganacsi aysan jirin kaalmo kale aysan jirin oo bilaadanimo ama cigalo kale lacag usadiras aysan jirin taaskii ciidda mahonaye sidaas ayaa maaliisha sare u qaaday ka liftay inay dadkana dhammaadaan haddana hore usii saagaan ilaa iminkaana runahaantii animaad celinayna hay-adda cuntada adduunka w f d siday igu dibatay daaq iyadaa u dirnay ay usoo gaarsiisay dadka qayb kamid a runtii sida si ayay dhaantaa ceelay soo gaarsiiyeen w f d kun qoys oo degmada ah kunkii qoys oo hanu qaybinay degmada afar xaasadeed oo degmada ah afarka xaasadeed qaybihii aad u tabaalaysanaa ee macluusha run ahaantii ay saamaysay iyo abaarta si xun u saamaysay ayaa laga soo qoray insha allahu raxmaan in la bixiyana hadda waa lagu tali jiraa sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka belginka ku taala oona soo gaarsiisay lacag gaaraysa ilaa kun dollar haddana doonayno in aan wax ku qabano oo ramadaantii dadka tacaadaysan oo tabaalaysan gaarsiino sida ugu wanaagsan hadday tahay biyo iyo hadday tahay baad hadda qorsheyntana rumaantii anaa noola jiraa sidaa darteed waxaan u mahad celinaynaa jaaliyadda soomaaliyeed
gudoomiyaha guddi gurmadka abaaraha degmada ceelwaq ayaa ugu dambeyntii ka codsaday hay-adaha sanfalka caalamiga iyo jaalidaha soomaalida ee dalka dibadiisa in gargaar bini-aadinimo deg deg ay la soo gaaraan kumanaanka ruux ee ku dhibaataysan deegaano badan oo hoostaga gobolka godow ay abaarta sida baan u saamaysay axmed cumar saalixi idaacadda wadajir muqdisho
warkii oo fidsan bisha sagaalaad ee sebteembar maanta waa kow iyo labaatan sanadkuna waa laba kun iyo afar iyo toban warka waxaa stuudiyahan wadajir radio ee magaalada atlanta si toosa idinkaga akhriyi doona anigoo cabdilcasiis siidi waxaana igala qayb qaadan doona wariyaasheena ku sugan gudaha dalka soomaaliya wariyaheena maxamed kaafi ayaa waxa uu ku soo waramayaa in haatan dadaalo ballaaran laga dhex wado madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaaraha sidoo kale ayaa warbixintiisaasi waxa uu ku sheegayaa in maanta la magacaabay taliyo cusub oo ay yeelato hay-adda nabad sugidda soomaaliya waa kan waryaheena maxamed kaafi oo kasoo warama muqdisho waxaa jira dadaal badan oo lagu doonayo in lagu dhammeeyo khilaaf u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya kaasoo sii laba kacleeyey markii golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya go-aan deg deg ah ay ka qaateen agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sambalolshe oo ahaa siyaasi ay madaxweynaha isku dhow yihiin xilkaasi markii loo magacaabayeyna madaxweynaha uu keenay khilaafkan oo saameyn ku yeeshay muddooyinka ugu dambeeya xafiisyada ugu sarreeya dalka gaar ahaan xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo midka madaxweynaha ayaa haatan waxaa ku howlan dhammayntiisa xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya kuwaas oo labada mas-uul ku qancinaya in ay xaaladda dejiyaan oo aysan saameyn ku yeelan shaqooyinka dowladda dadaalada socda ayaa ugu dambeyntii waxay sababeen madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud in uu shalay aqbalo go-aankii golaha wasiirada islamarkaana madaxweynuhu uu soo jeediyo in xilkaas isla maantaba loo magacaabay cabdiraxmaan tuuryare oo horey u ahaa guddoomiyaha maxkamadda ciidanka qalabka sida ee sare maalmahanba waxaa socday shirar gaargaar ah oo mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda ay wadeen oo ay u kala dab qaadayeen madaxweynaha iyo weliba ra-iisul wasaaraha soomaaliya inkastoo haatan wararka aan helayno ay sheegayaan inkastoo haatan wararka aan helayno aysan xaqiijinayn in gebi ahaanba khilaafkii uu dhammaaday ayaa haddana waxaa wararku ay sheegayaan in laysku soo dhowaaday oo madaxweynaha laga aqbalay in la meel mariyo cabdiraxmaan tuuriire inuu noqdo agaasimaha guud ee hay-adda nabad sugidda soomaaliya oo asna ah nin ay isku dhow yihiin madaxweynaha soomaaliya cabdulaahi colaad rooble oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya oo shirka golaha wasiirada ay maanta ku meel mariyeen cabdiraxmaan tuuryare kadib warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu yidhi kadib golaha wasiirada waxay go-aamiyeen in loo magacaabo ugu dambeyn waxaa golaha wasiirada go-aamiyeen in loo magacaabo taliyaha ciidanka nabadsugidda qaranka loo magacaabo cabdiraxmaan maxamed tuuryare cumda oo ahaa oo ahaaoo hadda ah guddoomiyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida kaasoo bedelaya taliyihii hore hore xilka looga qaaday hay-adda nabadsugidda qaranka taliyaha cusub ciidamada nabadsugidda qaranka cabdiraxmaan maxamed tuuryare golaha wasiirada runtii cod aqlabiyadda isku raaceen iyo labaatan wasiir ayaa runtii ansixiyeen cod aqlabiyadda golaha wasiirada cabdulaahi maxamed cali sambaloolshe oo horey u ahaa agaasimihii guud ee hay-adda nabadsugidda soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inuu aqbalay xilka qaadistiisa laakiin waxa uu ku tilmaamay mid ay ku degdegeen xubnaha golaha wasiirada soomaaliya agaasimaha cusub ee hay-adda nabadsugidda ayaa asna haatan waxaa horyaala howlo badan oo laga sugayo inuu qabto maxamed kaafi sheekh abuukareeda wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaafi warbixintaas uu nooga soo diray magaalada muqdisho wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in haatan dekeda magaalada muqdisho lagu wareejiyey sharikad turki ah taasi oo ay dad badani shaki ka muujinayaan haddaba wasiirka gaadiidka badda iyo dekadaha yuusuf baadiyow ayaa arinkaasi ka hadlay amiin baadiyow oo ah wasiirka dekadaha dowladda federaalk ee soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyey qaabka shirkadda turkiga looga wareejiyey dekadda soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in loogu talagalay in shirkaddan ay maamusho dekadda dib u dhisna ay ku samayso macnaheedu ma aha dekedaan wareejinay kulligeed waa la qaadanaya macnaha waxaa waaye wax badan baan maqlaa dekedii a bixiseen laakiin ma aha bixin dekeddu maamulkeeda ayaan ku wareejinay heshiiska lala galayna waxaa waaye waxaa la yidhahdaa dib maamul ee ku wareeji soomaaliya heshiiska lala galay noocaasi waay wuxuuna dhigayaa sida uu sheegay wasiir jamaal in boqolkiiba konton iyo shan dawladdu ay leedahay gross ayadoon waxba laga jarin afartan iyo shanna ay leedahay dawladda turkigaa shirkadda albayrak ay leedahay wasiirka sidoo kale wuxuu sheegay dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya dekedda inay shaqadooda wadan doonaan xilli qaar ka mid ah shaqaalaha ay ka cabanayeen in shaqada laga joojiyey waxaa jira muruqmaal ka shaqaysta dekeddan in muruqmaalkaas dekeda ka shaqaysa ayagaa markhaatiya aanan cidna laga furin doonin shaqadooda sidooda ay u wadan doonaan ay ka shaqaysan doonaan dadka duubkooda mataqaana oo maala oo xamaaliga wax ku qaada dowladda turkiga ayaa magaalada muqdisho waxay ka wadaa howlo badan oo horumarineed oo ay ka mid yihiin dib u dhiska wadooyinka
wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ayaa waxa ay sheegayaan in halkaas toddobaadkii lasoo dhaafay ilaa iyo maantadan maanta oon idinla hadlayno ay ka jireen dagaallo googoos ah kuwaasi oo u dhexeeya ciidamo beeleed beesha biyamaal oo ayaga ka soo jeeda deegaanka iyo ciidamada dowladda soomaaliya halkaasi keentay oo ayaguna ka soo jeeda beesha hawiye haddaba dagaaladan oo iyo soo taxnaa tan iyo sanadihii lasoo dhaafay oo idil ayaa haatan waxa aad moodaa in ay yihiin kuwa marba marka ka dambeeya sii garaafanaya nolol hor leh haddaba dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka namber konton iyo weliba deegaanka janaale ayaa waxa aan ka waraysan afhayeenka ciidanka deegaanka ee beesha biyamaal maxamed faarax walaalkay dagaalkaasa subaxdii waxaa soo qaaday ciidamo maleeshiya oo gobolka shabeella hoose in ka badan labaatan iyo afar sano dagaalka waday dhowaanahaana dadka deegaanka laba sano ka hor ay go-aanka qaateen inay iska aliyaan iyo saaka waxay kasoo duudeen degmada janaale waxay tageen degmada number konton ciidamadii halkaa joogay markay arkeen dabadaaliya intii la eg tahay ayay kasoo noqdeen ciidan joogay hareerinay horteed oo la yidhaahdo macwismaan ay soo weerareen waxay kala kulmeen ciqaab ilaahay ogyahay ummadda soomaaliyeed ay og tahay waxaana ku dhintay ninkii watay oo la yidhaahdo bashiir cabdi washame oo ciidankaasi watay waa ku dhintay wuxuu halkaas ay kaga tegeen lix nin oo bakti ah halkaasay kaga tegeen sidii warka warbixino aan ku helnana waxay qaateen saddex iyo toban nin oo bakti ah iyo afar iyo labaatan nin oo dhaawacay halkaas ay kala tegeen hadeertaana meeshii annaga ayaa joogna sidaad ogsoontahan meesha dhowaanahan annaga ayaa ka qabsanay iyaga ayaa joogay maalintii talaadadii soo dhaafna ayaa ka qabsanay maantana waxay damaaneen inay dib u qabsadaan wayna u suurtageli weyday guurnay bay ahayd waxay wateen afar dhashiika iyo lix caasa iyo hal qooqana marka dagaalkaasana oo bilaabtay lix saac iyo afar daqiiq waxaa soo ilaaday sagaal saac iyo shan iyo toban daqiiq khasaare kale hal gaari oo muxuu ahaa ay halkaa ka jiideen waa arkaynay waa ujeednay qori badan oo saddex iyo toban qori ah oo loo yaqaano aki forty seven waa ka qaadanay waxaa kaloo kaga qaadanay saddex qoryaha loo yaqaano biskooladaahana waa ka qaadanay in ka badan intaasna way noo suurtageli weyn aan ka qaadanay waa gartay ninkan aad sheegayso inuu kamid ahaa amaba uu ahaa taliyihii ciidamada magaciisna aad ku sheegtay bashiir cabdi warsame ninkani tafaasil noocee baad naga siin kartaa haddii aad tahay afhayintii howlgallada ciidamada deegaanka wallaahi walaalkii ninka wuxuu watay warqad ay ku feermaysan tahay degadiisii iyo muxuu ahaa meesha laga soo bedelay iyo meesha hadda uu ku magacaaban yahay nin muxuu ahaa shaqaalaha dawladda kamid ayuu ahaa oo ciidamada dawladda kamid ah warqadaasna waxaa ku saxiixan madaxweynaha soomaaliya xasan maxamuud saxiixiisa ayaa ku yaala waxaa laga soo bedelay degmo kamid ah degmada degmooyinka ku yaalo banaandegan ninkaa wuxuu ku magacaabnaa kormeeraha howlgallada guud ee gobolka shabeelle hoose ayuu ku magacaabna waa gartay sootani kama dhigna haddii aad hesheen dukumid uu ku saxiixan yahay mid kamid ah meedadkii maanta ay ka ordeen maleeshiyadan in ciidamadani la dagaalamaya ciidamadii deegaanka inay ku jiraan saraakiil dawladeed
wallahi walaalkii saraakiil dawlad ma jirto meesha dawlad kama jirto waxaas waa maleeshiya shaar dawladda ayay na soo gashadeen kolley waxaan umalaynaa inay dageen madaxweynaha ama naftiisa wax ka ogyaana war uma hayno meesha ma jirto wax warqadaas iska wataa mooyaane shaarka ay wataana shaar dawladeed ah ayagana waa qabaa-ilo oo iska cadcad oo gobollada gobolla shishay ka yimid oo kusoo duulay gobolkan in badan xaaraanka cuneen haddana damcaayo inay xaaraanka dib usii wataan kaasi waxa uu ahaa maxamed faarax afhayeenka ciidanka beeleedka maleeshiyaadka ah ee haatan ka dagaalamaya gudaha shabeellada hoose kana soo jeeda deegaanka ayagoo weliba la dagaalamaya ciidamada duulaanka ah ee dowladda federaalk ee soomaaliya gobolkaasi iyo shacabkiisa ay dul dhigtay halkaa weli nagala socotaan waa wadajir radio oo si toosan ooga dhagaysanaysaan mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta habeennimadii xalay ayaa waxaa magaalada baydhabo rasaaseen ku dhex martay ciidamo ka wada tirsan dowladda kuwaasi oo sida la sheegay ay isugu dhaceen qaab kama ah haddaba dagaalkaasi labada ciidan dhex maray iyo dhimasho iyo dhaawac wixii ka dhacay intuba waxaa noo soo tabinaya waryaheena magaalada baydhabo axmed saadiq taliyaha ciidamada booliska gobolka dal kolnaalmahad cabdiraxmaan aadan oo maanta si direed ku qabtay magaalada baydhabo ayaa waxa uu ka hadlay rasaaseen xalay tuudkii ka dhacay xaafadda lagu baxay ee magaalada baydhabo taa oo u dhexaysay ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda soomaaliya israsaasiintaasi oo sababtay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaabac inta la xaqiijiyey laba ruux ayaa ku geeriyootay halka dabo kalena ay ku dhaawacmeen oo uu ku jiro wiil yar oo sideed jir ah halka inta kalena ay ahaayeen maleeshiyaadkii arooska galbinayey balse taliyuhu waxa uu saxaafadda u sheegay in ay aynkaasi u dhacay si qalad ah islamarkaana ay isu dhaceen ciidamo boolis ah oo gudanaya waajibaadkooda iyo maleeshiyaad galbinayay arahoos sida uu hadalka u dhigay isagoona intaas sii raaciyey taliyahu in iminka ay u fadhiyaan sidii ay u xalin lahaayeen shaqaaqadii xalay fiidkii ka dhacday magaalada baydhabo ee gobolka baay
bacdil maqsad ka dhacday magaalada baydhabo oo meeshii ku dambeysay dacadaas waxay ahayd ciidan booliiska oo ku jira shaqo habeennimo baarayo isgoysyada gaadiidka sidii xeerkaba u ahayd bishaani bil xibtay lugday habeenkii bay shaqeeyaan ciidankaas goobaha isgoysyada joogaan gaadiidka baana waxaa noqolaya shabaab waxaa la adkaynayaa amniga waxay la kulmeen ciidanka asiga ahaa niman dhalinyaro oo maleesiyada aroos wato oo gaadiid saaran ayay la kulmeen bacdilmaqrib si kastaba ku dhacday way isku khaldameen qaladaad baa dhacay waa la israsaasay cid kastaba rasaas ha bilowdo waana goob sidoo kale taliyaha ciidamada booliska gobolka baay waxa uu tilmaamay in arrinta aanan loo bedelin xaalad qabil sida uu hadalka u dhigay xaaladda ayaa iminka degan walow dhalinyaradii gelbinaysa arooska weli ay sheegayaan in ay ka argudan doonaan kii rasaasiyey sida ay hadalka u dhigeen waa ciidamada booliska iminkana waxaa jira odayaal u fadhiya sidii ay u xalin lahaayeen wixii ka dhacay xalay magaalada baydhabo oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac axmed cabdulqaadir yarow
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed saadiq oo warbixintaas nooga soo diray magaalada baydhabo haddaba wariyeena magaalada muqdisho maxamed kaafi ayaa axmed saadiq waxa uu ka wareystay halka uu ku dambeeyey shir ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya iyo weliba guddoomiyaha baarlamaanka ay ka fureen magaalada baydhabo kaasi oo sida lagu soo waramayo lagu dhisayo maamul goboleedka kooban gobolada shabeellada hoose baay iyo bakool waa kan wariyaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo waraysi kala yeeshay arrimahaasi axmed saadiq aad baad umahadsan tahay maxamed kaafi weli waxaa ka soconaya magaalada baydhabo ee gobolka baay gaar ahaan haweenkii dhawaan ay shirka ku fureen ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamanka shirkii dib u heshiisiinta oo ay ku dhaadeen mas-uuliyiinta dowladda maanta goobtaasi waxaa isugu yimid qaar ka mid ah ergadii ka qaybgelaysay shirka dib u heshiisiinta iyo sidoo kale golaha wasiirada qaar ka socda uu ka mid yahay wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga doctor khaalid cumar iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga iyo laba ka mid ah saxiixiyaashii maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo kale ah guddoomiyihii hore ee gobolka baay cabdifitaax jeesey iyo madaxweynihii hore ee maamulka saddexda gobol maxamed xaaji cabdulla madeer meeshana waxaa laisku wadaagsaday hadallo iyo su-aalo iyadoona adayaashu ay sheegeen qaabka loo wajahayo maamul sameynta saddexda gobol ee koonfur galbeed ay wanaagsanaaleed marka hore in shirka kismaayo la joojiyo wixii xaq ah ay dadkan ku leeyihiin ay soo helaan kadibna ay habboonaan lahayd in shirka sidaa lagu furo taasi waxaa kasoo horjeestay qaar ka mid ah golaha wasiirada ugu horeeya wasiir ku-xigeenka amniga iyo wasiirka dhalinyarada isboortiga waxa ay sheegeen in muddo afartan iyo shan cisho ah ay ka go-an tahay in lagu soo dhiso maamul ka kooban saddex gobol sida ay hadalka u dhigeen kaafi waata axmed shirka socda markii laga soo tago waxaa faahfaahin naga siisaa bal dadkii diidanaa oo weliba ay ka mid yihiin maamulka lixda gobol ee madoobe nuun oo hogaamiyo bal faahfaahin naga sii
weli wax moodafkooda uu iska bedelay kaafi oo ma jirto xitaa mas-uuliyiinta maamulka lixda gobol maalinimada beriso ah oo isniina oo taariikhduna ay ku beegan tahay labiyo labaatanka waxa ay ku baaqeen in uu ka dhaco baydhabo dibadbax looga soo horjeedo shirka ka soconaya magaalada baydhabo oo maamul loogu dhisayo saddex gobol koonfur galbeed soomaaliya saddexdaas gobol oo kale ah baay bakool iyo shabeellaha hoose madoobe nunow weli waxa uu ku adkeynsanayaa in shirkaas yahay mid aanan loo dhamayn halka guddoomiyaha golaha guursida ee maamulka lixda gobol xasan shire uu ku baaqayba in mudaharaad lagala horsado sida uu hadalka u dhigay marka weli maamulkii lixda gobol waxa uu yahay in aysan aqoonsaneen shirkaasi wixii ka soo baxana aysan u hogaansami doonin sida ay baa si cad saxaafadda ay ugu sheegeen maanta xilliga ay ku dhawaaqayeen jeedbaxa looga maamulka la doonayo in laga dhiso baydhabo wararka qaar oo warbaahinta wadajir ay helaysa waxay sheegayaan siyaasiyiin dana gaar ah leh inay shirkan gadaal ka riixayaan oo ka mid yahay weliba shariif xasan sheekaadan oo doonaya in uu siyaasadda ka soo galo dhanka maamulka koonfur galbeed arrimahaasi sidee baydhabo looga dareemaya axmed
kaasi waa jirtaa sida labada soconada shirixatin shaqadan waxa uu ka mid ahaa dadkii u ololeynayay maamul ka kooban saddex gobol in uu ka dhismo magaalada baydhabo oo xitaa imaashihiisii baydhabo ay sababtay mudaraadyo dadna ay ku dhinteen dadna ay ku dhaawacmeen shariif xasan waxa uu yahay dadka inta badan loo saadaalinayo in maamulkaasi islamarkaana dadka hogaaminaya walow ay jiraan siyaasiyiin kale oo iyaguna doonaya in ay la tartamaan shariif xasan sheekh aadan balse inta badi dadka siyaasiyiinta dagaal ka riixaya jirkaasi waxaa ugu cadcad shariif xasan oo xilligan asna doonaya in maamulkan asilba fijeed ahaan baydhabo uu keenay in ay u hordaasho waa taha marka danahan gaarka ee la wato sidee u dareemayaan shacabka magaalada baydhabo oo aan ognahay intooda badan in shirkan hadda socda aysan jeclaysan kasi waa sax inta badi shacabka waxaad moodaa in ay ku kasan yihiin maamulkan loo samaynayo inta badi maamulkii lixda gobol ee koonfur galbeed uu hogaamiye madoobe nino waxa uu taageerada ugu badan uu ka haystaa dadka shacabka iyagoo doonaya in ay dhisaan maamul lix gobol ka kooban walow dadka qaarna ay sheegayaan marka goobaha federaalka lasugu imaado kale in dawladii iyo beesha caalamka ay ka socon weyday in lix gobol la dhiso imika ayaa kontaas iyo saddex gobol la dhiso balse dadka qaar waxa ay leeyihiin goboladan lixda gobol ma kala go-ayaan dad iyo dheer ayaa inaga kala iyo ereyo kale ayaad ka dhex maqlaysaa marka aad dhex socoto magaalada baydhabo inta badina waxaay farta kugu fiiqayaan in ay saxan yihiin maamulka madoobe ninow maxamed iyo maamulka lixda gobol kuwa ay farta kugu fiiqayaan inay saxan yihiin balse waa ay jiraan dad kale oo sideed saa ka gedisan qaba oo arkaya in beesha caalamka iyo dawladda aanan xilligan suuragal ahayn in ay aqoonsato maamul lix gobol ka kooban marka shacabka sida ayay isu khilaafsan yihin oo ay ku kala duwan yihiin kaafi aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo arrimaha shirka magaalada baydhabo ka waraystay waryaheena kale ee magaalada baydhabo axmed saadiq halkaa weli nagala socotaan waa wadajir redio oo si toosa nooga dhagaysanaysaan muujadan kun afar boqol iyo labaatan a ee magaaladan atlanta iyo hareeraheeda shirkii ka furmay magaalada kismaayo caasimada gobolka jubbada hoose ayaa waxa uu galay hakad kadib kolkii ergadii loogu talagalay shirka ay imaan waayeen sababo jira awgood waa kan haddaba waryaheena koonfur galbeed axmed cumar saalix oo ka wareystay share cabdi
shirka ilaa haddeer markii laga reebo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya axmed sheekh maxamed guud lixii kooda bishaan uu shirkugu furay laakiin waxaa sidaa ka dambeeyey oo shir oo laisugu yimid ma jirin dambadku ergooyinkii baa weli dhimin oo ergooyinkii baa weli dhimin oo weli aan soo wada dhammaanin saa darteed ergooyinka sii joogiba sii goori gooriha yaa lawada hadlaayo qoloyinkan iyagana beeraha iyagana dhowr jeer baa sii goori gooriha
ayadoo warbixinta halkeeda nooga sii socon doonta ayaa waxaanu soo gaarnay xilligaan isku macsalaamayn jirnay barnaamijkeeni inoo soo bilowday saddexda galabnimo inta toddobaadka dambe dib dambe u kulmi doono waa anigoo cabdilcasiis siidi mustafa xaaji nuureen yuusuf sheekh cadow iyo farsamo yaqaanka farsamada inoo haya maxamed siidow mayow
daweero kulmeen ayagoo marka ku doorinayo in nabadda la qaato oo midnimada laga shaqeeyo in loomasa jubbaland la dhiso inay beelaha isu fulaan suudaan waxyaaba kaasoo dadku masalaamaayay kula hadlaayeen oo si goorigoorey si gudda marka weli ergooyinka ma soo dhamaan laakiin markii ergooyinka banan ay yimaadaan sida tusaalahaan waxaa rajo laga rabaa inay koreebariga inay yimaadaan rajo laga rabaa oo ayagana waa hadan aan dib ku socdo sidoo kale waa maxamed xaashi oo xaal jiro isagana waa la sugayaa ergooyin kale oo gobolka gobolka dhigan way jiraan markii ay ergooyinkaas yimaadaan oo ugaas yimaado oo koreenka darrada yimaado